barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada koob iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaanna idaacadda duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada ku sugan gudaha soomaaliya ee soo kordhiyey hal abuurada ganacsi
barnaamijkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa qurxinta xafladaha iyo aroosyada runtii waa fikir ka yimaaday maskaxdayda waxaa jira dhowr waxyaalood oo service ah oo aan qabanno oo bulshada aan u qabanno heesaha aad nagula nasan doontaanna waxaa ka mid ah
xubintii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
cudurka ebola ee ku baahay aagga bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo ruux dowladdu waxa ay sheegaysaa in la xaqiijiyey in xanuunkaasi tan iyo bishii ogosto uu haleelay qiyaastii saddex boqol oo qof wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo waxa ay sheegtay in kalabar dadkaasi ay ku noolaayeen magaalada beni ee gobolka kivu halkaasoo ay degan yihiin dad gaaraya siddeed boqol oo kun oo ruux cudurkan ayaa kusii faafaya dhul ay ka howlgalaan tobannaan kooxa hubaysan oo how dagaal ka jiro hay-adaha gargaarkuna waxa ay dhowr jeer dhimeen mararka qaarna ayba hakiyeen howlihii gurmadka tan iyo markii cudurkaasi uu dilaacay wasiirka caafimaadka kongo oli ilunga ayaa sheegay in kooxaha gurmadka degdegu ay la kulmaan dil cagajuglayn xadgudub jirahaaneed burburin loo geystay qalabkooda iyo afduubaab cudurka ebola ayaa markii ugu horreysay lagu arkay jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo sannadkii kii tanina waa markiisii tobnaad ee uu waddankaasi ka dilaaco tan iyo markii la dabal rogay
axaddan maanta ah ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu ku biiray tobaneeyo hogaamiyaasha caalamka ah oo ka qaybgelaya xafladda ka dhacaysa magaalada baris oo lagu xusuusanayo askartii ku geeriyootay dagaalkii koowaad ee adduunka ee dhammaaday hal qarni ka hor trump ayaa joojiyey booqasho uu ku tegi lahaa xabaalaha askarta maraykanka ah ee ku yaala duleedka baris maalintii sabtida halkaas oo lagu waday inuu dhigo ubaxyo lagu sharfayo askarta maraykanka ah ee ku dhintay dagaalkii koowaad ee adduunka hadal qoraala oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in booqashadii loo baajiyey sababo la xiriira jadwalka iyo culaysyada xagga saadka ah ee ay sababeen cimilada taasoo saameysay helikobtarka madaxweynaha
halkaasi aad nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinkaga imanaysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo idaacadda v o a xilligan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka toddobaadkan waxaa uga hadlaynaa dhallinyarada iyo weliba hal abuurka ganacsi ee xilligan ay la yimaadeen cabdulaahi sahal qaxiya waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurka ganacsi ka sameeya magaalada boosaaso waxa uu nooga warrami doonaa hal abuurka ganacsi ay ku soo kordhiyeen magaalada waan ku dhowahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee v o a run ahaantii ee, waa su-aal aada muhiim u ah Een, waxay igu dhalatay xirfadan xilli aan ku jiro een, jaamacadda sanadkii ugu dambeysay barnaamijkan een, run ahaantii waa mid ka yimi een, qalbigayga maadaama aan ogaaday een, baahiyaha uu suuqa uu uu leeyahay run ahaantii waa fikir een, igu dhashay muddo badanna aan ku taabiyey inaan barnaamijkan hirgeliyo barnaamijkan een, waxqabadyo een, badan buu leeyahay faa'iidooyin badan buu bulshada u leeyahay barnaamijkan een, magaciisa waxaa la yidhaahdaa qurxinta xafladaha iyo aroosyada Een, runtii waa fikir een, ka yimaaday een, maskaxdayda Een, waxaa jira een, dhowr waxyaalood oo service ah oo aan qabanno oo bulshada aan u qabanno waxaa kow ka ah qurxinta xafladaha aroosyada waayada hore waxaa dhici jirtay in een, haddii aroos jiro oo kale in gawaari loo een, kareeyo badan een, arooska iyo aroosada Een, hadda waxaanu keennay fikir ah in aanu sharaxno gawaari ay leedahay Een, wuxuu ka haqabtirayaa in caruuska iyo caruusada si gaar ah loogu qaado gawaaridan een, looguna geeyo hoyga ay ka degan yihiin magaalada diyaarinta hadiyadaha hadiyadaha waxaa isugu jiraan dhowr nooc oo kuwa loo bixinayo qaab een, jacaylka een, qaraabada iyo asxaabta jacaylka markaan ku leeyahay waa waxa weeye service gaara bay leeyihiin qalab gaara bay leeyihiin oo ubaxyo gaara bay leeyihiin Een, haddaan kii qaraabada ee, aan siino casaan aad baan een, arrinkaas u diidayaa waxaa kaloo een, jira iibinta qurxinta dumarka iibinta qurxinta dumarka waxaa ka mid ah make upkii kremka natureka ah een, dabiiciga ah yacnihii oo aan bedelayn qofka jirkiisa waxaa ka mid ah iibinta boorsooyinka suuladhka ragga iyo brofumiska waa tahay cabdullahi waxaa ka shanqarisay ee hadiyadaha ayaa lagu iibiyaa horay ee boosaaso ma jirin ee goobo intii qofka markuu jaamacadda dhammeeyo qofka kale ee saaxiibkiisa uu hadiyad ahaan u siiyo waxyaabo kartoon ee lagu riday kadib ubaxyo lagu sii ee, sharxay arrintaa iga waran Een, horay uma jirin waxaa dareemaysaa waayadii ugu dambeysay in qofku hadduu uu qalanjebinayo oo kale in ay een, jiraan een, in la guddoonsiiyo hadiyado hadiyadahaas macnaha waxaa ku jira qofkan een, asxaabtiisa ah ee u keenaya hadiyadaha waxyaalo maynkooda ah oo ay iyagu usoo dooqeen waxyaalaha waxaa ka mid ah si gaara qofku inuu alaab noogu keensado oo kale aan u xirno oo qofka u guddoonsiinayo qalabyo kale oon annagu aan hayno ugu horeeyaan cosmatiskiskii ugu horeeyaan in waxyaalihii qalinjibinta een, ku saabsanaa oo qofka loo geyn lahaa oo kale buugaagtii oo kale inaan u xirxidhno oo u baakij gareyno oo si qurux badan aan ugu xirno bac waxaan ugu dhejinaa almunium ah waxaan ugu xirnaa karatiin loogu talagalay qalinjibinta een, loo geynayo ardayga si uu ugula qeyb qaato farxadiisa waa tahay cabdullahi waxaa kaloo muddooyinka ugu dambeeyey magaalada boosaaso lagu arkayey ee aroosyada ee baabuur lagu sharxay ubaxyo gaar ahaan baabuurta hadda socda ee aad mooddo haddana in dhallinyaradii ay hal abuurkaasi ka keeneen ee wadamada dibaddiisa gaar ahaan ee hindidu aada u isticmaasha bal taa faahfaahin naga sii Een, waxyaalahan waxaa jira een, hore waxaan u arki jirnay arooska marka een, la gelbinayo oo kale gelbis baa la yidhaahdaa Een, waxaa la sameyn jiray gowaari nooca la yidhaahdo leylada oo caanka ah wadanka ayaa loo karin jiray intii doonaan toban shan nin walba intuu awoodo hadda laakiin een, waa laga gudbay waxaad moodaa in dadka xadaaradii soo gaartay la sameynayaa gaari gaar ah baa jira oo si gaar ah loogu shaqaynayo oo arooska iyo aroosada un keliya ah iyo malxiiska iyo malxiisada ay raacayaan ilaa toddobaadka run ahaantii een, fikirkan aad bay usoo dhoweeyeen bulshada ee, intii ka qayb qaadatay barnaamijkan oo kale Een, waa gaari si gaara loo soo hagaajiyey Een, si qaab qurux badan loo soo sharaxay Een, aad moodid run ahaantii dee aad qiyaasi kartid markuu wadada maraya waxaa laleeyahay aras baa maraya hore lagugu sheegaya dadka meheradaha fadhiya aad bay ula yaabi jireen waayadii hore way noo wace- wayna soo waceen way noo yimaadeen aad baan run ahaantii een, uga mahad celinaynaa inta soo socotay iyo inta noo timima way hal abuurkan intaadan la imaan oo aadan ee, u fakerin hal abuurkan ganacsi ee, horay arday baa adigu ahayd bal waxaad isbarbar dhigtaa xilligaad ee, dhallinyarada ahayd oo aadan shaqaysan jirin iyo xilligan aad shaqaysato maxaa nooga sheegi karnaa Een, run ahaantii een, yuusuf farqi weyn baa u dhexeeya Een, farqiga waad dareemi kartaa markaan ardayga ahaa aniga een, waxaan ku xisaabtamayey een, fiiga oo kale een, meelaha uu iga soo baxayo oo kale laakiin dee shaqo weyn runahaantii waan rajaynayay inaan gaaro markaan yoolkan ama haygan ama maynkayga uu ka yimaaday barnaamijkan decorationka waxaan dareemaynaa in inkamkayga aada wax badan iska bedeleen uuna kordhay aanna helle khayraad meel aan kala soo baxno waxaa jira dhallinyaro kale oo hal abuuro leh bal waxaad iga wartaa dhallinyaradaas maxaa oran leh waxaan ku boorin lahaa dhallinyarada meel kasta ay joogaan soomaaliya waddanka waxay yidhaahdaan wax khayraad ah ma yaalaan wax xirfad ah ma taallo waddanka shaqala-aan ayaa ka jirta waxyaalo badan baa qofku isku maaweelinaya jaamacadda hab dhameeyo ama yuunsa dhammaynin marka waxaan ku boorin lahaa dhallinyarta meel kasta ay joogaan soomaaliya in waddanka uu yaallo khayraad fara badan faa'iidooyin u leh bulshada inay jiraan aborgunities fursado badan oo laga faa'iidaysan karo qof kastaaba haddii uu la yimaado fikir gaara oo ka haqabtiraya bulshada waxaad dareemi lahayd inuu ka miro dhalin lahaa barnaamijka uu keensanayo ruhaantii annaga aad baa naloo ammaanay barnaamijkan markaan la nimi horey ugama jirin gayigeenna laakiin waa waxyaalo loo baahnaa qofku marka uu noo yimaado aantusna adeegan aad buu u qanciyaa aad buu ula yaabaa horey maxaa loogu sameyn waaya su-aasha koowaadu na weydiinaya waxay tahay horey maxay loogu qaban waaya barnaamij noocan oo kalea marka waxaa moodaysaa in fikir lasoo dhaweynaya uu yahay cabdilla waxaa sheegtay in goobtan ganacsi ee aad samaysatay lagu iibiyo waxyaabo dumarka gaar u ah bal waxaad iga warataa waxyaabaha dumarka sida gaarka u iibiso mid ah waxyaalaha sida gaarka aan dumarka aan ugu iibino waxaa jira make up runtii ceeb ma aha markaad soo geshid oo qof uu soo galo oo kale wuu ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay qofkan dumarka u shaqeynaya waxyaalahan qalabkan dumar kula yaabayaan ru ahaantii laakiin waxaa jirta waxyaalo badan aan dumarka siinayno waxaa ka mid ah make upka make upka wax qofka jirka bini aadamka wax ka bedelaya ma aha waa wax twenty four hours ah haddii biyo yar ay iska mariso ama wax yaroo loogu talagalay wuu ka baabaaya laakiin marka ay marsanayso qurux ayuu u yeelayaa creemo nature ah baan siinaynaa oo dabiici ah jirkeedana aan ka bedelayn hadda makeupka markaan kugu laabto oo kale gabadhoodtay si ahaan jirtay ma noqonayso waxaad moodaysaa in iyada laftigeeda aad garan weydo magaceedii markaad aragtid oo kale ee qof kale ay kula noqoto marka ruaanti dadku aad bay u liidaan oo ay yidhahdaan shaqadan shaqa dumar weeyaan maxaa shaqo kale aad u sameyn weydeen waxaan leeyahay barnaamijkan waa wax shaqo ceeb ma aha waa wax mataqaanaa adigana inkamku soo gelinaya bulshadana aa uga faa'iideynaysa waayahay ma jiraan dhallinyaro kale oo ka faa'iidaystay shaqadan oo adig laftigaaga shaqo abuur aad u samayso oo kula shaqeeya yuusuf aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan aad igu cadsantay ee hibada iyo hal abuurka annaga barnaamijkan markaan keennay oo bulshadu ay baratay waxaa jira dhallinyaro badan oo nala soo xiriiray oo ay ka mid yihiin dhallinyarta kaamirooyinka waxaa jirta arooska marka aan qabanno xaafaladii decoration fiican aan ugu qabanno jawiga meeshii aan horey sidai ahayd ay noqoto jawi xalfad farxadii ay ka muuqato waxaa noo yimaada dhalinyaro kaamirmaana ah oo kaamirooyin wata halkaa waxay ka helaan shaqo abuur waxaa jira dhalinyaro badan oo nala soo xiriira oo na weydiiya xirfadan sidaad ku qabataan si aan waxyaalaha aan u sharaxno inay dhaheen inaad noo samaysaan baan rabnaa saacado gaar ah oo aad na bartaan ma jiraan meelo laga barto xirfadahan oo kale ah bulshada waxaan jeclaan lahaa inay keenaan barnaamijyadan oo kale meelo laga barto oo kale waxaa jira dhalinyaro badan oo isku dayay barnaamijkan oo nala soo xiriir ahaantii inay meelo furteen garan waayey inay meelo sharaxaada hoolalka oo kale inaanu ka caawino xagga waxaad moodaa inay soo kordhaysay maalmahan oo aan dhalinyaro badan ay shaqo abuur ka dhiganayaan bal waxaad iga wartaa goobo kale oo noocan oo kale ah qaarkood baa ku yaala magaalada boosaaso bal waxaad iga warataa ka dhalinyar ahaan xiriir noocayeeda hal abuurkaaga way jiraan yuusufow meherado badan way jiraan ruhaantii meheradaha badan laakiin waxyaala aan ka simanahay iyo waxyaala aan ka sinayn baa jira waxyaalaha aan ka simanahay runtii waxaa ka mid ah iibinta qalabkii alaabihii laakiin waxyaalaha aan ku kala duwannahay waxaa ka mid ah sharxaadihii sharxaadaha dad gaar ah ayaa annaga noo shaqeeya shirkad ahaan qeyb ajaanib ah iyo qeyb wadanka joogtaba waxaa jira si gaar ah inaan qofkii dhisaymaadka aan u tusno qofkii inuu ku qanco dhisayn nooc oo ah dhisaynka uu yiraahdo waan u baahanahay inaan dhisaankii howlgalno aan xalfadii ugu qabano kabacdi u mahadnaq aan kala kulanno dadka idin yimaada xafladaha u samaysaan iyo dadka xafladaha arooska dhiganaya iyo shaqooyinka guud ahaaneed miyay kala duwan yihiin mise isku qiimo unbaad ka kala qaadaan dad aad baad mahadsan tahay yuusufow aad way kala duwan yihiin dadka marka ay noo imaanayaan walaalo waxyaalaha aan anagu hayno waxaa ka mid ah dhisimaad kala duwan oo level ah ilaa saddex nooca qofka waan u bandhignaa nooca uu rabo isagaa marka dooranaya decorationkaasaan u baahanahay marka waxay ku kala duwan yihiin qaabna waxa weeyaan qaabkii mar ahaan aan u sameyno oo aan dhiseen decorationka fiican aan ka soo saarno qaabna waa qaab rays ah ama loo yaqaano ubaxyo ubaxyaa la isu geynayaa waxaa laga soo saarayaa shakli qurux badan oo qofka qanciya marka way kala duwan yihiin simaadka aan anagu hayno qofkana aan ku qancinaa waxaa jira dadka iscaruusay oo kale labada qof oo dhallinyarada arooska ah marmar waxaa jira ay sawiro kusoo galaan xeebta waxaa jira waxyaaba aad gogoshaan iyo fiyoore iyo adigu meel qurux badan in laga soo saaro bal waxaad ii wartaa qaabkaa sidee ku hirgalay
yuusuf aad baad u mahadsan tahay way jiraan dadka marka xafladaha qeybta hadda qurxinta xafladaha waxaa ka mid ah qofku inuu dalbado makaam gaara xeebaha oo kale meelaha dalxiiska oo geyigeena ku yaala laag biyo kulule inuu qofku dalbado waxaan sameynaa marka qalabkayaga waan qaadanaa meeshii jawiga oo qofku uu dalbaday ayaan tegaynaa bacdi waxaan u sameynaynaa decorationkii marka uu isaga doortay oo uu dalbaday marka waxyaalo badan bay isugu jiraan meeshii inaan gebigeedaba haddii rees ahayd meeshu ama dhulka uu ahaa inaan roog dhigno inaan kabacdi qalabkayga stagekayga aan sallaxno kabacdi kuraas aan u dhigno ubaxyo iyo fiyoorayaal iyo dhammaan aaga aan ka wada dhigno weygii ay soo mareeyeen meeshii miiskii loo sharaxo alaabta loo dhigi lahaa tuurtaha haddii ahaatoba iyo wax kaleba cabitaanadii inaan sarfiiska u qabanno aan u keenno waxyaalo badan oo aan qofkaas uunan meesha ku ogeyn markuu yimaado uusa mareys ay ku noqoto la yaabo ayay ku noqonaysaa ma qabtaa marka in hal abuurkan aad soo kordhiseen magaalada boosaaso oo wax badan ka bedelay qeybta xafladaha iyo aroosyada runaantii yuusufow waan dareemi karnaa sababto shaqada xilliga aan ay badan tahay xilliga ay yar tahay markaan barnaamijkan aan bilaabeynay waxaad moodaa dadku inay la yaabanaayeen annagana ayna la yaabanaayeen dadkan alaabahan wata oo xeebahan sharaxaya alfladahan waxbaan sharaxaynaa leh wayna la yaabi jireen hadda laakiin shaqadayada marka la arkay waxaad moodaa in shaqadayadu ay badan tahay dadkiina ay wahfahmeen in decoration uu jiro in la sharaxdo hoolalka in la sharaxdo xabsiyada in la sharaxdo xalfad walba oo dhacaysa ama dhalasho ha ahaato ama qurxinta xeebaha ha ahaato ama qalinjibina ha ahaato noocay doono ha ahaato waxaad moodaa dadku hadda inay fahmeen shaqaduna ay aada u badan tahay runahaantii magaalada jawigeeda waad dareemi kartaa xilli walba xilligan hadda aan joogno waxaan ku shirnaa soo dhoweyntii musharaxiinta aad baan u dareemaysaa xawliga ama shaqada ka jirta gegeena bulshadana wax faa-iida ayay u noqotay aroosyada runtii wax badan baanu ka bedelnaa ha waayo waxaanu ka bedelnay gabadhii gawaari badan baa la saari jiray oo waa lasoo warwareejin jiray laakiin hadda gaari khaas ayaa u shaqeynaya magaalada geyskeeda ayaa la geynayaa tartiib ayaa loo wadayaa tartiib ayay u soconayaan waxa weeyaan waxaad moodaa inaad joogi hore magaalada si ahaan jirta aan wax badan ka bedelnay qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka dhallinyaro badan baa ku dhegeysanaysa oo alhabuur oo hal abuuro leh dhalinyaro kale waxaa jira shaqa la-aan ka cabanaysa oo jaamacadihii dhameeyey fikirkaaga cabdulaahi maxaad oran lahayd dhallinyaradaas yuusuf oo aad baad u mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa barnaamijyada badanaa ee v o eedu qabato ee hibada iyo hal abuurka badanaa dadku inay dhegeystaan ay ka faa'iideystaan wadankana aan u sheegaya in ay shaqo taalo xirfad inaad la timaadaan qofku waa inuu fakaraa fakarkiisana uu cabiraa wax bulshada dan u ah faa'iidana ugu jirto isagana uu wax ka helayo waa inuu barnaamijka maskaxdiisa ka keenaa runahaantiina aad baan u boogaadinayaa qaabka wanaagsan aad aad wareysiga iga qaadeen barnaamijka hadyabada iyo hal abuurka waxaan yuusufow aan ku dhiirigelin lahaa dhallinyarta shaqa la-aanta ah inay fikir la yimaadaan inay hal abuur sameeyaan inay fikir fiican oo bulshada waxtar u leh isagana uu wax ka faa'iidayo bulshadana faa'iido leh inay keenaan ayaan ku boorin lahaa dhallinyarta shaqa la-aanta ah ee bilaa camalka hadda ah waxaan rajeynayaa insha allahu inuu inay keeni doonaan fikir hal abuur fiican leh dhallinyaro badan baa jidha cabdulaahi oo jaamacadihii dhameeyey oo haddana fikrado iyo hal abuur leh haddana sugaya xarumo ama dowlad ay lacago badan ay ka qaataan ama xafiisyo ay fadhiistaan haddana shaqadan oo aad adigu qeyb ka tahay iyo dhallinyarada kaleba aad samaysateen fikirka iyo hal abuurka aad la heedeen haddana waxaa jira dhalinyaro laga yaabay in jaamacadihii ay kula dhameeyeen adiga oo boosaas kula sugan haddana shaqa la-aana barnaamijkan iyo hal abuurkan iyo hal abuurada kale ee u fudud maxaa is odhan kadhaa way samaysan karaan dhalinyarada yuusufow aad baad u mahadsan tahay dhalinyartan badanaa fikirkooda waxaa ka guuxaya hal mar ayaad waxaad helaysaan lacag badan barnaamijkan hibada iyo hal abuurka waxaan ku boorin lahaa oo kula dardaarmi lahaa inaan hal mar lacag isku xiran aan la helin laakiin xirfad qaabkii doontaba ahaato shaqadu ceeb ma laha qofku inuu shaqaystaa waa wax wanaagsan laakiinse inaansu shaqaysan baa daran asagaa waxaa layidhi faysanaan kuuma qoran fildarrana waa kugula yaabaan haddaad macnaha aad iska fadhidid meel oo aadan wax camala aadan qaban way kula yaabayaanoo dee way isu kaa sheegayaan haddaad shaqaysanayidna de waxa weyaan runtii waxa weyaan way kugu dayanayaan wax kudagasha mudan weyaan marka dhalinyartaas oo kale waxaan ku boorin lahaa in shaqooyinka aysan ka xishoon shaqo xishood ma leh waxa weye shaxaad baase daran waa inaadan meel iska fadhin waa inaad hal abuur keensataa waa inaad fikir la timaadaa waa inaad cabirtaa waxyaalaha loo baahan yahay geyigeena u baahan yahay fursadaha ka jira geyigeena waa inuu qofku cabiri karaa waa inuu ogaan karaa waxyaalaha baahiyaha ah ee bulshada ka maqan aad baad umahadsantahay yuusuf guud ahaan toddobaadkan intan ayaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada hel abuurka oo aan nila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso dhegaystayaal intaan barnaamijkan la mid a ku kulmi doono nabadgelyo
waa hagaag yuusuf maxamuud yuusuf ayuu ahaa wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkii madasha amaba hal abuurka ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkaad kala socoteenna waa v o a markanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraha nuur bukhaari mahadsanid jacfar haddii aan ku horrayno horyaalka ingiriiska ee bremier leaga kooxda tottenham ayaa la sanatay kooxaha chelsea oo iyo liverpool oo ku jira kaalinta labaad waxaana ay xalay hal gool iyo eber kaga badisay kooxda crystal palace kooxda kubadda cagta ee southampton watford ayay barbardhac gool iyo gool ah ay la gashay kooxda newcastle united-na laba gool iyo gool ayay kaga awood roonaatay kooxda pownmouth naadiga cardiff city ayaa laba gool iyo gool diray kooxda brighton hof albion westham iyo harrisfield town waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah halka lester iyo banley ay isku mar waayeen baraajo eber iyo eber ah galaftana waxaa dhici doona laba kulan oo xiise leh kan ugu horreey goordha wax uu dhex mari doonaa liverpool iyo fulham evertonna waxa ay aadi doontaa kooxda chelsea caawa fiidkii ayay arsenal garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda wolverhampton wonders halka manchester city iyo manchester united ay fooda isku dari doonaan garoonka itixaad stadium ee magaalada manchester gaar ahaan garoonka ay leedahay manchester city ciyaartaas ayaana ah tan toddobaadkan ugu xiisaha badan horyaalka premier leaga ingiriiska dhinaca talyaaniga kooxda naaboli ayaa kusoo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay laba gool iyo gool ugu awood roonaatay kooxda genoa kooxda kubadda cagta napoli waxaa haatan ay ka sarraysaa kooxda inter milan inkastoo inter haddii ay ciyaarta ay goordhow dheeli doonto oo ay la ciyaari doonto atalanta ay ka badiso ay kaalinta labaad ku laaban doonto ciyaarihii kale seeriya-ada talyaaniga barma waxa ay laba gool iyo gool shalay kaga badisay torino halka sbal iyo kalari ay isku mari waayeen laba gool iyo laba gool ciyaaraha galabta dhici doona kievo waxay la dheeli doontaa bolonya roma ayaa martigeli doonta samdoria udines waxa ay booqan doontaa imboli sasuwolo iyo lazio ayaa is arki doona laakiin ciyaarta indhaha lagu haya ayaa aatan caawo fiidkii magaalada milaano ku dhex mari doonto kooxaha milan iyo yuventus dhinaca sbain kooxda atletic madrid ayaa kaalinta labaad ee horyaalka kusoo laabatay markii ay ka badisay xalay atletico bilbow kooxda atletic madrid ayaa laba jeer ka daba tagtay atletic bilbow oo hoggaanka kaga hormartay waxaana ciyaartaasi ka muuqday ciyaaryahan anton gresman jirona iyo leganes eber iyo eber ayay ku kala baxeen valensia hal gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda getef halka ibar iyo real valadolid ay isku mar waayeen eber iyo eber dhinaca spain ayaan weli ku jirnaa ciyaaraha caawa dhici doona barcelona ayaa fiidkii waxayna dheeli doontaa real betis via real waxa ay booqan doontaa rayo felacano sevillana waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa espanyol real madridna waxa ay marti u noqon doontaa kooxda selta vigo dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo muuqan codadka aamina afriig iyo cawaale aadan
idacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhanna waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuka iyo caashe ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa
nabadgelyo hadalka waadigu tidhi hadalka waa